Hal biyoodka deegaanka Marjeecle ee gobolka Galgaduud ayaa dib u hagaajin casri ah iyo qalabayn system solar ah lagu sameeyay si looga maarmo shidaalka matoorka oo markii hore bulshada deegaanku ay ku dhib qabeen waxaana sidoo kale dib u dayactir lagu sameeyay ceelka oo bulshadu ay ka cabanayeen biyo yaraan mashruuca dib u habeynta iyo qalabaynta ceel biyoodka waxaa iska kaashaday hay-adda Mercy Crop oo kaashanaysa hay-adda USAID waxaana dhismaha fuliyay shirkadda Shine shiine cali faarax oo ah madaxa shirkadda shiine ayaa faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha ay ka qabteen ceelbiyoodka deegaanka marjeecley ee gobolka galgaduud
aaday u mahadsan yihiin dadka deegaanka merjecley oo aan muddo la shaqaynaynay oo aan usoo qaadnay dayactir rehabilitation solar system iyo two roomis qolkii motoorka iyo qolkii kale waardiyaha iyo motor barkin oo afartan iyo shan k v ah solar system oo toddobaatan iyo shan xabaah iyo agabkiisii oo dhan waana bulsho u baahi qabeen in deegaankani loo qabto shaqadaani aadka iyo aadka u macquulsan oo ay bixisay fankeeda hay-adda mersicoob uuna maalgelinayay kambanigeyga shiina general trading company uu qandaraas ku qaato kontaraaga aad baan uga mahad celinaya dadka deegaanka sidii sharafta laheyd habmaamuuska laheyd ay noola shaqeeyeen oo bil aan meeshaan fadhinay oo aad ay noo soo dhoweeyeen waana ku mahadsan yihiin waana bulsho u baahi qabaan agabyada dhammaantood soolarkaana aad ay ugu baahi qabeen saacaddan a idinla hadleyno waxaa shaqaynayo ceelkii oo muurkii hadda ka baxay si fiican uga baxay waana baahidii markii la helay solar systemka baahidii waxaa laga kaaftoma shidaalka ahaa aad bayna u mahadsan yihiin dhammaantu waa idiin mahad celinaynaa annagoo ah tiimka kambaniga gudoomiyaha deegaanka marjecle ee gobolka galgaduud yuusuf maxamuud aadan ayaa ka mahad celiyey dib u habeynta iyo qalabeynta lagu sameeyey ceelbiyoodka deegaanka halkan horta baahidan u qabnay baahi sahlan ma ahayn aada iyo aad baan ugu baahnayn ceelka waxaa qotay dad iskutashi ah oo deegaanka shaqadan kale oo hadda dhismaha oo aan say ka sahlanayn waxaa noo qabta hay-adda la yihahdo mersicoob waana ku mahadsan yihiin dadka shaqaalaha oo kambaniga qabtay aad iyo aad bay shaqa la taaban karay qabteen hadday soolar tahay motoor hadday tahay guryaha la dhisay hadday tahay hayndaabka soolarka wareej hadday tahay dekadaha watarkasada biyo xoolu cabaan aad iyo aad baan ugu qanacsannahay waan uga mahad celinaynaa runtii waxaanan u malaynayaa inay shaqooyinka sidaanoo kale shaqooyinka kale in iyaga noo qabta dhihi doono kamberiga iyo hay-adda sidaan ugu faraxsannahay marka ceelkan waxaana laga qoday meel muhim u ahayd in laga qodo dadkii maaragtay bacdweyne iyo deegaamada hoos yimaada ka soo qaxeen ayaa laga qoday kaamka hadda waa ka dhabarkii ku aadan deegaamada hoos yimaada ka soo qaxeen ayaa laga qoday kaamka hadda waa ka dhabarkii ku aadan daryeel la dhihi jiray marka aada iyo aad baa looga mahad celinaynaa